على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan idinku soo dhoweynayaa maasha allah muxaadaradii afaraad ee muctamarkayagii maxaanku irahdaa halka maalin ahaa ee sanadlaha ahaa maantay maasha allah masjid ulfurqaan magaalada manchester inooga dhacay ama ilaa iminka inoo socda oo culummadu ay nagala soo qayb gashay sheekh cabdilbaasit sheekh axmed ayaa muxaadarada ugu dambeysa maantay iminka insha allahu tacaala inoo gelaya muxaadaradan waxaa inoogu xigi doona insha allahu tacaala dhadwadii su-aalaha iyo jawaabaha lahayd iyo insha allahu tacaala culimmada aynu dhowr su-aalood weydiin doono oo insha allahu tacaala cilmigooda iyo khibradooda inooga faa'iideyn doona muxaadaradan ugu dambeysa ciwaankeedu waxa weeye waa dhallinyarteena iyo liibaantooda adduunyo iyo aakhiraba marka insha allahu tacaala sheekha ayaa arrintaas inoo bayaaminaya falyatafadal mashkuuran sheekhna sheekh cabdilbaasit sheekh axmed
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد waxaan wax yar ka sheegi doonaa insha allahu tacaala ama isku dayi doonaa inaan wax ka sheego qaabkaan isleeahay in uun waa suurtagal inay ku badbaadaan dhalintan ku kortay qurbaha runtii mowduucan waa mowduuc runtii adag waayo wax solutionkiisu adag yahay oo aan loogu talagelin baa laleeyahay solution laloo raadiyo waxaa aad u badan wayna sii badan doonta dhallinyarada laga qaylanayo oo laleeyahay qiyamkii iyo qaabkii wax lagu tacbiirinayey iyo qaabkii wax loo qiyaasayey iyo akhlaaqiyaadkii dhammaan way ka tegeen fahamkii diimeed way ka tegeen soomaalinimadii way ka tegeen qaabka nolosha aan u qiimeyna wuxuu aragno si ka duwan bay u arkaan waa ilmo sawirka ku eg laakiin aan kaa mid ahayn adiga dee biologically ha laakiin wax kale uu kaa shabahaya ma jiro waana sii kobcaysaa waxaan isku dayaya wax yar inaan ka tilmaamo bii-adan aan ku noollahay iyo waxaa keenaya sababta keenaysa arrintaas waa laga yaabaa inaad maqashaan dhalinyaro badanoo shubha diimeed ay ku dhacday ama waxyaabo badanoo afka la soo marin karin ku dhacay caaq waxmatarannimo mashaqaysannimo marka waxaan rabaa insha allahu tacaala bal sawir yar inaan ka bixiyo sida aad mooddo inay u eg yihiin dadkana la noolahay maalan galbeedka hadda waxaa laga yaabaa qofku inuu moodo ilmihiisu inuu professor noqdo oo jaamacadda cambridge ama oxford ka baxo inuu macno yeelanayo taa keligeed macno ku yeelanayo ma ku yeelanayo taa keligeed macno ma ku yeelanayo inuu consultant ka noqdo oxford oo uu maaragtay ama biology ama physics ama chemistry ama something else uu ku takhasuso keliya inuu macno ku yeelanayo ma ku yeelanayo mushahar badan inuu helo inuu macno ku yeelanayo ma ku yeelanayo authority inuu dowladda meel ka qabto ama maayer ama wax noqdo taa keliya inuu wax macno ku noqonayo ma ku yeelanayo taasi wax alaali wax macno u sheegaysaa ma jiro haddii hal shay la waayo nolosha shay baa flavor u sameeya tusaale bal waxaan ka hadli doonaa dhowr tusaale insiina nimankan hadda dhowr falsafadood bay ka soo guureen nimanka reer galbeedku ma raba falsafadaha horodha inaan ka hadlo laakiin falsafada imika reer galbeedku hadda ay ku socdaani waa philosophy of nihilism waa alfalsafa alcabasiya waxay ka soo godeen alfalsafa alwujuudiya alfalsafa alcabasiya waa maxay dunida sidee baan u akhrinaa nolosha ma akhrii karaynaa innaga nolosha ma macnayn karaynaa waxay ku dhammaatay in la dhaha nolosha lama macnayn karo nolosha lama macnayn karayo nimankooda imika iliidka oo dee bugaa wax badanna qoray ayaa nin ka mid ah waxaan weydiiyey okay sug adiga readingkaagii imika toddobaatan jir baa tahay readingkaagii aad akhriyeysay noloshan what is the product muxuu yihi yani natiijadu waa maxay laa macna laha buuri waa meaningless macno ma laha marka adiga jiritaankaagu macno ma laha ma laha laakiin maan dooran buuri de inaan jiraan maan dooran inaan jiro ninkaasi dee waa nin bugaag badan daabacay publicationska uu leeyahay oo academicii ciiddaasay ka badan yihiin sumcad weyn buu waddanka ku leeyahay wasiirada iyo prime ministerkaba waa uga waa kaga sumcad badan yahi waa kaga xoog badan yahi waddanka laakiin wuxuu dareemayaa emptiness marnaan buu dareemayaa wuxuu dareemayaa qiimo la-aan wuxuu dareemayaa mugdi inuu ku jiro ayuu dareemaya datus waa imika dhallinyarada markaad fiirsato markaad eegta ilmahan yar ee dhallinyarada waxaa ka muuqda aafaartii iyo raadkii uu ka dhaxlay waxaas tusaale bale dadka qaarkood waxayba ka shakeen philosophy of nihilism qaarkood waxayba ka shakeen inay jiraan in kale koleyba dee dhallinyarada u yaqaana freud freud theorigiisu muxuu ku taagan yahay miyaa jiraa soo maahintaa ma anigu ma jiraa mise ma jiro mise waan riyoonayna tan haddaad physicska ku dhigataan la hologram theory hologram theory waa maxay waa maxay dunidu ma xaqiiqa mise xaqiiqa maaha wey dunidan yani aan ku noolahay ma xaqiiqa ma wax jiraa mise xaqiiqa maaha oo real maaha maalan waxay idhahdeen laba light haddii la iska horkeeno labada light markay isku dhacaan dee mise falaar kale samaynaya haddii mid la qaado weli falaardhii way taagnaanaysaa khayaalka ideed idaad ka beerantay kii haddii la qaado labadii la iska horkeeda mid kamid hadii la qaado kii kale uu taagnaanaya oo three dimensionkii dee kii samaysmee kale weli uu taagnaanaya duniduma khayaalkaasa markaa oo wax kale qaarkoodna waa kuwan markay isku soo ururiyeen leh dunidu waa complex waana very difficult to read in la akhriyaa aad bay u adagtay aada iyo aad bay u adagtay ninkan qoray kitaabkan la yidhahda mark manson wuxuu qoray kitaabkan la yidhahda fannu laa mubaala yani waa sida xariif loogu noqdo danay la-aanta oo kitaab cagsi u socda runtii cagsi u socda wuxuu leeyahay ruux walbaaba wuxuu misgaraynaya waxbuu misgaraynaya qof walba waxbuu tabaya qof satisfieda oo leh anigu waan satisfied baan ahay yani waan waan kalsoonahay oo waan deganahay oo alxamdulilah waxaan ku jiraa tranquility xasilooni oo dheragsani ma jiro qof ganacsani ma jiro qof walbaaba wasiirku is missing something professorku is missing something ka xanuunsanaya waxbuu misgaraynaya ka faqiirkii waxbuu misgaraynaya nin walbaaba waxbuu misgaraynaya marka wuxuu leeyahay xagga ugu dambaysa yani yaa yaa dheragsan yaa satisfieda isagoo xagga ugu dambaysa taxliilkiisa waxay la tahay obasid buu ka dhigayaa oo hadda philosophy kalu gelayaa ma doonaya inaan galo laakiin wuxuuna ogeyn qof iimaan lihi inuu ku jiro tranquility inuu ku jiro raaxo ku jiro maxaa la misgaraynaya waxaa la misgaraynaya waa alqurba fillahi subxaana watacala alunsu billahi qalbigani ilaahay buu raadinaya xoolo ma buuxin karaan waxbarasha ma buuxin karto authority iyo wasiirnimo ma buuxin karto absolute ma buuxin karto forty eight percent dadka isdeldelaa ee suicideka galaay waa dad waxna bartay ama authority leh ama magac dadka kuleh ama magaca society ku dhaxlay forty eight percent tusaale wuxuu leeyahay bal ninkan dhegeyso waa simon regerson bay dhahaa simon waa waxaa dhahda waa qolooyinkan psychology maaratay weliba bulshooyinka sida loo bedeliy waxaya ka hadla wuxuu leeyahay markaad nolosha si dhaba ugu kuur gasho mar walbo oo aad istiraad sii ogow mugdi baad sii gelaysa mugdi ayaad sii gelaysa waxaad u baahanaysaa markaa wixii aad ogaatay waxaad iskaga damiso ama darooga ama khamriya ama dee isdeldalaada ama hurdo badana ama inaad fasax u baxdo waxaad u baahantay inaad naft waxaan aad damiso aada damiso lidaalika walaalayaal waxay yidhahdeen dunidu waa cabatho waa meaningless waana runtood haddii waxyiga laga saaro waa meaningless ilahay wuxu yihi subxana watacala baldhegeyso ilahay wuxuu yihi inama alxayaatu dunyaa lacibun wa lahwun adduunyadu waa lacib iyo lahwi buu ilahi subxana wa tacala inama alxayaatu dunyaa lacibun wa lahwun ilahay baa yihi subxana wa tacala marka adduunyadu dee wax vaali oo qiimo ma laha haddii waxyi laga reebo aayadda ka dambaysa waa suurat lxadiid aayadda ka dambaysa muxuu leeyahy saabiquu ilaa makfirati min rabbikum wajanatin carduha samaawaat waa wixii miininka uu samaynayey marka waxaa is leeyahay dunida runtii way fahmeen qeybteeda hore laakiin waxaa ka maqani waa intii wayiga wey waa intii waxyiga laakiin waxaa cajaa'iba ninka isagu mugdigaa ku jira inuu qofka muslimka isagu u raadsado light inuu ka raadiyo oo isagoo dabagalo oo fulowru noqdo waa wax aad u cajaa'iba wey hadda waxaa laga yaabaa waalidku inuu aada ugugu dadaalo ilmihiisa waxbarashada inuu xoog ugula dadaalo laakiin maaha masaajidka iyo kutubta iyo badbaadada taa maaha laakiin inuu ku dadaalo inuu dhakhtar noqdo inuu fysiska ku dadaalo chemistryga ku dadaalo lacagta ugu badan inuu ka bixiyo alverka iyo waxaa iyo bal waxaad dhegeysataa ninkan wuxuu leeyahay stephen wemberg stephen womberg waa nin dee physicska ku takhasusay oo la yaqaano oo dadkii nobel priceka iska lahaa oo si fiican loo garanayo stephen womberg stephen womberg wuxuu leeyahay kulamaa saara alcaalamu mafhuuman wanaba wey mar walboon adduunyada fahanno mugdi baan sii gelayna mar walbo cilmiga iyagoo sii bato mugdi baan gelaynaa iyo depression kaalay oo waxaan naqaanay inagu alcilmu nuurun baan naqaanay waa maxay alcilmu dalaamankani cilmigu nuur buu keeni jiray sooma iyo iftiin de waa maxay cilmiga dalaamka keenaya biduuni waxyin wax nuur keeni karaa ma jiro biduuni waxyin wax nuur keeni karaa ma jiro wax waxshidayaa waa waxyiga wey ilaahay subxana wa tacala lidalika ba ilaahay wuxuu yihi kitaabu anzalnaahu ilayka litukhrija annaasa min adulumaati ila annuur suurat alxadiidna markuu ilaahay subxana wa tacala ka soo admaxay yu'tikum kiflayni wayajcal lakum nuuran tamshuuna bih ilaahay wuxuu idin siinaya markaa haddaad ilaahay rumaysaan ood rasuulkiisa raacdaan nuuran nuur tamshuuna bih kaasaa markaa wuxuu yahay dee lightki yahay markaa problemku wuxuu ka yimid baan isleehay anigu society ku nool deep darkness ayaan la noolay inagu societyga noocaan ku noolay kitaabkan almutalaacibuuna bilcuquul nimanka la dhahdo waa mind managers la baxay oo waxaa qoray maarata herbert sheller nin la dhahbaa qoray wuxuu leeyahay dunidu laba unbay qaybsantay markii la garan waayo o la macnayn kari waaye waa markii waxyi la waaye ee la macnayn kari waaye labay noqotay qolo yidhi dadkaan ku ciyaarna iyo qolo lagu ciyaarayo less than one percent oo dunida ku ciyaaraysa iyagu ku ciyaaraya oo shaping the mindest of the people oo iyagu human engineeringka bartay si fiican u bartay iyo qaar lagu ciyaarayo deader ilmaha halkan ku koray dadka lagu ciyaaraya inbuu ka mid yihi inuu wareero dadka lagu ciyaaraynbu ka mid yihi society-ga that is the way loo design gareeyey baaba ah ilmahana damika manchester ku nool in lagu ciyaaro waa loogu talagalay oo la maamulo markaa oo waa kan le knowledge-ka waxa ugu muhiimsan waa shaping the public knowledge public knowledge-ka in la shaybgarayn karo in la qaabayn karo that we can design the minds of the people dadka maskaxdooda inaan inagu qaabayn karno oon engineer garayn karayno engineer garayn karno in lagu ciyaaro maxaa ka mida kow ka mida waxaa ka mida mujtamaca inta ugu badan in laga dhigo dad minls taafihiina dadka la bunbuninee kor loo qaadayaana waa inay noqdaan ee dadka roolmo dhan looga dhigaya dad aan wax qiimaa lahayn societyga waxbaan kusoo kordhin waa heesaa waa nin suuraku ka dhacayo oo meelaha boodboodo oo maxay dha rabrab ya kaas waa adu waa intii dadka ugu liidatay bal adu caruurteenu firsada weli mayad aragteen nimankan dee hadda ama fysiska ku takhasusay ama biologiga ama ee aqoon caadiya xambaarsan mid siduu u labisanaya u labisanaya ma jiro mid ama boodbooda ama kubad ciyaara ama kuwaabay dee ku deedaan waayo kuwan baa rool modhan laga dhigay kuwan kale xagga dambaa la dhigo rool modhan lagama dhigin iyaga rool modhan lagama dhigin haddaad u fiirsanto dee dadkan imika hadda jaamacaadka jooga ee waxbartay dee sidii qof macquula bay u labisan yihin ay u labisan yihin laakiin dee iyaga rool modhan lagama dhigin kubadda ka ciyaara ka heesa ka rabraabka boodbooda kuwaabaa ah ayaa rool modhala kuwaabaa rool modhala lidaalika walaalayaal anu waxaan isilahay isku mid maaha caruurteenna waxaa rool model looga dhigay dadka waxayna la nool yihiin dadkan ku nool confusionka ku nool koodii wax bartayna wuxuu ku nool yahay confusion koodii aan waxba barana waaba ninkaa lagu ciyaarayo waa ninkaa lagu ciyaarayo lidaalika walaalayaal caruurta adiga hadda waalida tusaale waalidka soomaaliyeed ee ku nool galbeedku hadda ku nool imika inaga waxaan joognaa yurub ee ingiriiska ku noole ma waxaa la weyn maalan ilmihiisa markuu madrasada geeyo ee uu malcaamada geeyo qur-aanka intuu keenay iyo caqiidada intuu keenay iyo siirada nebi maxamed sal slam intuu keenay iyo mataasaa weyn oo aada ugu weyn mise waxaa ku weyn a levelka inuu intaasoo starsito iyo waxa uu keenay mise taasa labada ku weyn ayuumaabad ilmaha maasha alla maasha allada lagu badiya uu isleeyahy xaafadda markaad tagto xaafadda o dhan waxaad ka dhigi doontaa ovatmun dad aada u farxsan ma markuu a levelka wada a star keeno mise markuu kitaab barto diiniya barto aduu qiyaas adiga keebaad vaaliu garaysaa marka ma is leedahay laftigeenna waxaan ka qayb qaadanay inaan ilmaha aan u tilmaano wixii aanawiga ahaa ee aan ahayn primariga aan ahayn inaan anaga aanawigii yani shaygii laga fadli badna ee mafduulkaa inaan kor keenno oo shaygii faadilkaana aan hoosgeyno marka ilmuhu miyuu qaldan yihi haddii xaggan weerar kaga sooda mudigaa ku jiro waalidkiina uu qiimaynayo uu aada u qiimaynayo aada iyo aada u qiimaynayo maadigii aada u qiimaynayo oo uu diintii hoos geynayo maxaad ilmaha ka filaysaa marka marka waa inuu kuudhaa adiga adeer aabba maytid waan arkay ilmo yimid oo aabbihii ays haystaan oo aniga aabba maya waayo just chemical reaction baan ka dhashay anigu maanigu raadinaya aniga aniga dee aniga chemical reaction nin aad baa isu tegay just chemical reaction kii isku dhacay baan dee anu ka imid bal ma ii divine garan kartaa ma ii qeexi kartaa aabba waa maxay buu dee haddaan la barin miyaa waa loo waxyoonaya ilmaha ilan gaalkan jaarka yimba saasuu aaminsan yiste jirma ku tagan iska taga wixiina uu sii milmaya waad aragteen hadda ma garatay adiga arkay nin dhanoo yani i don't know meesha saasaan ku nool nin dhan oo intuu wareegeystay uu harvard tagay uu mit tagay uu dhakhaatiir tagay uu balaayo uu leeyahay research weyn baa sameeyey muxuu baaraya what is a woman gabadhi waa maxay ya somaada ma aragteen what what is a woman gabadhi waa maxay yani horta bal gabadh halay gabadh halay tacriifi gabadh waa ayo suu tagayaa niman dhan oo professor sheeganaya oo sulay gabadh ma ii sheegi karta mid walba ku fashilmay uu ku fashilmayaa inuu gabadh tacriifiyo wuxuu imanayaa meeshan maxaa la dhahdaa masayda qolada masayda u imanaya dee youtube ku jira intaasoo jaamacado buu tegayaa intaasoo psychologist buu tegaya isbitaaladuu tegayaa masu odhanaya gabadh waa maxay dee waa hooyadaba lagu odhanaya aabbana waa maxay dee waa aabbaha okay annaga kuwa waxaan naqaanaa buuri way la yaabayaan markaa baby carriers yani calaa kulli xaal horta dadkuu la nool yahay ilmuhu waa dadka nooca dadka nooca waalidka dhalayna dee waa waalidka inta badan waalidiin badan oo wanaagsan oo aad diinta ugula dadaalaa buuxa oo aad u badan aad iyo aad u badan laakiin waalidiinta inta ugu badani waa waalidiintaa qiimaynaya maadigii qiimaynaya maalan xataa haddii gabadh lagaa soo doono hadda gabadhaada hadduu kaa soo doono ninka dugsiga dhiga qur-aanka iyo nin dhakhtarnimo soo dhigtay adiga qiyaas miisaanka saarayso markaad u sheegaysa xataa dugsiga qaar baa ka xishoonaya odhanaya dugsi buu dhigaa wallahi waan iska wanaagsan very low haddii dhakhtarna ha waa dhakhtar oo maasha allah halkaasu ka soo baxay oo caynkaas waa sidaas maasha kan kale uu sheegayaana waxaa gelaya dhiiriyo maasha allah buu odhanay yuu tukadaa salaada fijir waa kada readingkiisu waa reading aad iyo aad dee qaldan wey waa reading runtii qaldan malihi yaan wax la baranin laakiin waxaan leeyahay waxa muhiimka ha la horreysiiyo kan kalena hal barto ka kalena ha la barto walaalayaal afaman yaclamu annamaa unzila ilayka alxaqu kaman huwa acma ma siman yihiin kan og waxa ilaahay xaggiisa lagaaga soo dejiyey ee xaqa garanaya iyo kan indhahale ma siman yihiin ma sinamaya ilaahay wuxuu subxaana watacaala wuxuu yihi maalu lfariiqayni labadan kooxood kan muminiinta iyo kuwan kale waa kal acmaa walasam waa kuwii indhahalaa nin indhala walasam oo haddana dhagala wasamiici walbasiir iyo mid haddana indhale oo indhaqaba oo dhegaqaba hal yastawiyaani maala war ninkan indhaqaba ee dhagaqaba ee wax maqli kara wax arki kara iyo kan indhaha demta ee dhagahala misku midba ka waran haddaad adigu leedahay kan indhala ee dhagahala baa xaqa ku taaganoo saxsan kanaan daba raacaya bal nin indhala oo dhagala xagu goyna adug oo taabasho mooy wax kale baan hayn dee adeer ilaahay baa sidaa ku suuriyey nimanka ilaahay baa qaabkaa ku suuriyey waana yihiin bal dhegeyso ninka la dhaha stephen hawkan ninkii kursiga ku fadhiyey ee maarata kursiga isaaq newton fadhiyey ee maarata buugga uu qoray the brief history of time buu qoray waa markuu runtii dee mulxidka noqday weeyaan beriga hore wuxuu ahaa dee ilaahay wuu aaminsanaa wuxuu leeyahay caalamka mar walbaan sidaa u egnaa oo aan si fiican witry inaan si fiican u fahno oon reid garayno caalamka oon si fiican aan u akhrino waxaan noqonaynaa muxayar confused wareer baan qaadaynaa ya akhi meesha stephen hawkan ka wareeray ilmaha yar stephen hawkan ku daba socda ka warran isaga ee rool modal ka dhiganaya isaga ka warran lidaalika walaalayaal anu waxaan isleeyahay waxba hadalku yuu yuu ila tegin horta dunidu waa kitaab maftuuxa oo qof walbaba akhriyi karayo laakiin waxaa lagu akhriyayaabaa wuxuu yahay indhaha laga akhriyayaabaa qalbiga fa innaha laa tacmal absaar walaakin tacma alquluub alatii fi suduur xalku muxuu yahay haddaba siduu ilmuhu ugu badbaadayaa qurbaha horta aniga haddii la yidhaahdo dadka maxaad kula talinaysaa kulligiin guura odhan laha all of you guura hal mar yaaca weliba idinkoon guryo lahayn waxba lahayn taga arsaaqadda ilaahay bar rasaaq horta suma ogidin dadka waddanka inay naga wada taajirsan yihin xoolaba mahayn inagu dadka u faqiirsan dadkayna yihiin inkastoy deeqsiyaal yihiin oo dadkani xoolaha ay aad u diraan oo dadkii dee ay biilaan oo ay abaal badan runtii dadka xaggaa ah ku leeyihiin laakiin waxba ma laha waxba ma haystaan dadkani ma fahanta mas-uuliyaddii dee berihii la qaqaxayay un dadku ay qaadeen bay dee sidii u wadaan mooye laakiin xoolaba waddankii bay jiraan inta waddankii ku hadhay baa ee ilaahay iska aaminay baa xoolo heshay hadda halkan dee waxba laguma hayo hadda haddii aniga wax la iweydiinaya waxaan odhan lahaa war nin waliba ka guur laakiin waan ogay taa inaynan hadda suurtagal aad u ahayn ama in badanoo ka mida dadka inaan suurtagalka ahayn haddii markaa la joogayo maxaa la isku dayi karaa in lagu badbaadiyo anu waxaan silahay ilmaha wiilka dhallinyarada waxaan ku waaninaya shayga koobaad waxa weeyaan waan islahay caruurta imika barigii hore soomaaliya markaan joognay waxaan ku jirnay safety net ayaan ku jirnay waxaan ku jirnay shabag baan ku jirnay oo ilaashan culturally maarata caqiide ahaan dhaqan ahaan waan ilaashanayn xeeraan ku dhex jirnay aniga weligay ma arag ruux mulxida weligay qof geeyana ma arag lesbianna ma arag mana maqalba mana maqal intii dee waddankii aan joogay lidaalika hadda haddii la damco markaa ilmuhu halkan inuu ka badbaado inuu badbaado waxaa loo baahan yahay ilmahan in laga saaro time to time in laga saaro philosophy of nilism alfalsafa alcabasiya oo suuqa taalla oo iskuulka taalla u fiirso policy of educationka waddanka dadka hayaa waa philosophy of nilism maaratay policy makerska waddanka waa philosophy of nilism okay haddii markaa noloshaba sida loo design gareeyey oo dadka la damcay in homogenes laga dhigo homogenes oo dadka isku dhinaca la damcay in loo kaxeeyo ilmahani intee lagu ka hortegi karaya hadda su-aasha is weydiinayna waa taasi moogta ya lidaalika haddaadan guuri karin aniga guur baan odhan lahaa lakin haddaadan guuri karin halka waxaan isleeyahay in uun maaragtay lagu maaroobi karo waxaa kow ka iyada oo mainstreamka o dhan kaa soo horjeedo society uu kaa soo horjeedo dhammaan wixii o dhan ay kaa soo horjeedaan ilmahan haddii la doonayo shakhsiyaddiisu dib inuu soo noqoto shayga koobaadi ilmahani waa in diinta la baro waalidku waa inuu ictiqaadiye muhiimadda diinta yacnii awlawiyaadka awal hoela ay lahayd dhakhtar ayaa muhiimsan macallin qur-aanku maarata masaajka alfurqaan macallin qur-aanka iyo dhakhtarka dhakhtarkaa muhiimsan waa in la isdabamariyo waa in la vaaligareeyo macalin qur-aanka iyo diidka la vaaligareeyo oo la qiimeeyo ilmahaaga xujada ku og maalinta qiyaama soo inaad xujada islaamnimada gaadhsiista ilmahaaga maha horta ma tahay mise maha dee ilmahaaga seead u gaadhsiin kartaa xujada ku og maalinta qiyaama ma u malaysa inaad badbaadaysa adigu ilmahaaga hadduu idhaa ilaahay aniga waalidkay xujada iguma ogina ma soo gaadhsiin lidaalika shareecadeenna innaga revelationku wuxuu ka bilowday ama waxyigu wuxuu ka bilowday ee koobaadi rumee may ahayn aslibna may ahayn iqra bay ahayd akhri akhri bay ahayd marka shayga koobaad waxa weeyaan philosophy of nihilism oo halkan yaalla oo shaygareeyey oo design gareeyey isagoo nolosha galbeedka rumey maaragtay filsafad kale ama maaragtay aragtidii duminaysa waa in la keeno aragtidii duminaysa ee ka horba ilmahan marka waa inuu aragti xambaaro u gooniya muxuu samayn maxaa ka dhalanaya ilmaha hadduu wax barto horta waxaan idin weydiiyey imaam alghazali baa wuxuu odhan jiray alhidaayatu waa amarat lcilm hanuunku wuxuu ka yimaadaa cilmigu ka yimaadaa waa midhihii cilmiga cilmiga waxaa loo baranayaaba waa in lagu hanuuno soo sidaa ma ya inamaa yakhsha allaha min cibaadihi culamaa hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi diin yufaqihu fi diin ilmahan markaan waa in loo sheego loo sharxo waaqaca inuu joogo masaajiduna waa inu sharxaan maalan waa in la idhahdo eeg falsafadda waddankan uu ku shaqaynaya waa qaabkan haddaad adeer waxaan ku weydiiyey stephen wemberg oo maaragtay haysta nobel price markuu leeyahay mar walba oo waxbarashadaydu ay sii ziyaarta mugdi baan sii gelaynaa stephen hogan hadduu leeyahay mar walba waxbarashadaydu ay sii ziyaardo confuse baan sii qaadaynaa nin kale oo simon la idhahda simon hadduu leeyahay mar walba oo cilmigayga uu sii bato noloshaa macno beelaysa meaningless ka kale uu leeyahay haddii odaga laba christopher wuxuu leeyahay haddii idaa shay walbaaba uu mowt ku dhammaanayo geeri ku dhammaanayo markaa noloshu dee macno ma laha noloshu dee markaa macno ma laha markaa dadka ha la sasabo oo ha lagu maaweeliyo waxyaabaha taafiya ha lagu maaweeliyo ilmahan marka waxaa loo baahan yahay shayga koobaad in isku dayo in risaalo loo xambaariyo risaaladan waxay ka bilaabmaysaa waa iqra waa barasho nin emtio oo maran wax ma xambaari karayo lidaalika caruurta masaajida waa in la keeno sh- maalinta uu ilmuhu qur-aanka dhammeeyo ama kitaab dhammeeyo waa in xaflada sameeyo xaafadda maalintuu dhakhtarnimada qaato xaflad ha la sameeyo laakiin tii tukayar waa in la sameeyo maalinta kitaab uu dhammeeyo oo ladhaha sheekh maxamed imika kutub badan ba halkan ka wada la yidhaha sheekh maxamed kitaabkii uu ilaamiye wuu dhammeeyey maalintaa waa inuu ilmuhu dareemo xaafadda markuu tegayo inuu jaamacadda cambridge ka soo qalanjabiy inay ka muhiimsantahay inuu kitaabkan ka soo qalanjabiy marka ninkani muxuu noqonayaa saaxibu risaala maxaa loo diyaarinayaa dalkan inuu bedelo isagu halkii isaga weerarka kaga socon lahaa isagu weerari maaye laakiin dadkan mugdiga inuu ka saaro kitaabun anzalnaahu ilayka litukrija annaasa min tukhrij annaasa min adulumaati ila annuur inuu dadka isagu mugdiga ka soo saaro ikhraaj annaas min cibaadati alcibaad hadda tusaale nimankan waxay idhahdeen shaygu qofka noloshiisu wuxuu u baahan yahay markaziye inuu sameeyo aniga hadda maalan iyo idinka dadka muslimiinta markas waxaa noo ah towxiidka hadalkaa in badan baan ku celceliya waana ku celcelin doonaa markas waxaa noo ah markaziyatullaahi marka go'aamadayda aragtidayda qaabkaan u fakarayo dhammaan waxay ku waxay ku salaysantahay waa allah waxaanan ga- go'aankani ilaahay miyuu dhaweynaya mise iga fogeynaya ilaahay raalli ka yahay mise kamaaha maxaaraanba mise waa xalaal markaziyatu towxiid cidda aan raalli gelinaya waa allah ilaahay raalli maga yahay mise iga maaha kada waxaan ku xisaabtamaya dha waa allah go'aamadayda waxay ku salaysan yihiin waa sida waa allah subxana wa tacaala iyaga waxay idhahdeen markaziyatu alinsaani walmaadda dadka inaad magac ka doonto iyo dadku siday ku arkayaan inaad ilaaliso haddaba inaga waa rusushaba waxaa loo soo diray ikhraaj innaas min cibaadati alcibaad dadka dan kama lihid markay cibaada timaado haddaad mugdi keliga ku tukanayso iyo dadka bartakada haddaad ku tukanayso haddaad sadaqadaysanayso dadka hortooda iyo haddaad masaajkooda laga maqan yahay aad halkaa wax ku ridayso dadku dan kuma laha gidaarkaa iyo ruuxu waa isugu kaamid markaad cibaadaysanayso walmaadda maxaad xool haysataa maalan innaga qof markaan qiimaynayn ama saxaabadii gee qofka marka la qiimeynayo haddaan doonayno qofkan inaan qiimeyno qofkani muxuu qiiminaya aan idhaahno maxaa lagu qiimeynaya intuu ilaahay u jiraa lagu qiimeynaya ina akramakum cinda allaahi atqaakum measurementku waa taa suma falsafadan aan idiin sheegaya ee hadda galbeedkana ama materialismka ama utilitariankana maxaa wax lagu qiimeeyaa maxaad haysataa marka haddii adeer haddii eh, xe- xerigu uu kaa soo doono ninkii xaafidulqur-aanka ee masaajidka tukanayay gabadh markuu kaa soo doonay hoos aad u hadlayso dhakhtarkiina aad ku farxayso soo tan dhinac kama ma fahanta oo adiga aad qiimaynta aad siinaysaa ay kala duwanta lidaalika maxaad qiimale si aan u ogaana qiimahaad leedahay maxaad haysataa boqol iyo shan dhalinyaro ah ayaan siiyey kuwa shan dhal waxaan ku ihi waxaan rabaa inaan ogaado goormaad odhan kartaa waxaan ahay successful waxaan ahay nin guulaystay waxaan doonayaa inaan eego s- qaabka nolosha isagu u qiimeynaya ninkan qaar waxay idhahdeen markaan xoolo helo gabadh qurux badan guursado waa wiilashi jaamacad fiican ka baxo ee bas intaa shaqo fiicanna helo intaa waa bas ma intaa uun haa marka haddaad khamri cabti iyo haddaad salaada ka seexata iyo iyadoo iska okay weli silsad ful baad taagan tahay miya oh no maxaad ugu darweed markii hore laakiin marka hore dee kumu darin midna raggaa soo qoray hal wiil baa yidhi marka nebi maxamed aan garab fadhiisto calayhi afdal salaatu wasalaam jannat firdows aan galo taasaan guulaystay taasaan hee guulaystay lidaalika anu xalka waxaan isleeyahay runtii si ru'yada ay u bedelanto dadkan waa in nuurka loo xambaariyo ladda eeg walaalayaal waxay leeyihiin nimankan hadda almuta- almutalaacibuuna bilcuquul ninkaa qoray wuxuu leeyahay haddii waxaa la doono qofka la siiyo uu dhadhan beelaya markuu wax yar haysto haddii taajir lagaa dhiga hadda oo xoolaha ugu badan lagu siiyo in yar markaad haysato waad way macno beelaysaa waad melal baad ka qaadaysaa gaadhi qurux badan haddaad soo iibsato in yar markaad saaraato melal baad ka qaadaysaa wax ku buuxin kara oo aan diinayni ma jiro war si ilmahu diinta uu xambaaro isagu uu noolaado isagu ya aw man kaana maytan faaxiyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas horta ilmahan diinta ha la baro waa kow oo ha la fahansiiyo see loo baraya markaa ilmaha waxaan sileeyahay galbeedka waxaan u baahannahay ilmaha ma u baahnin feeding information ilmaha in macluumaad lagu akhriyo ma u baahnin macluumaad in lagu akhriyo ma u baahnin laakiin waxaan u baahannahay warkaanan u sheegaynaa to transform him ilmahan inuu bedelo aniga markaan wax sheegayo darsiga akhriyayo marka horeba waa in ujeedadii tahay ilmahan inaan bedelo ee maaha ilmahan macluumaad inaan u sheego yaa layla socdaa transformationka iyo feeding informationku waa laba shay oo kala duwan marka ducaaddu waa inay damcaan ilmaha inay bedelaan sidii muscab ibn cumayr isagoo sideed iyo toban jira buu madiine tegey dee dadkii joogay uu bedelay sumuuna bedelin boqol kiiba boqol waa bedelay an waxaa isla markaa koow waa inay diinta ilaahay bartaan ta koobaad taas weeyaan ta labaad shayga labaad waxa weeyaan oo islaahay waa muhiim iyadana ilmahan waa in lagu abuuro role model waa in loo sameeyo role model cid uu ku daydo imanka carruurteenna maxaa timaha waaweyn loo baxeen do you know five years ka hor inaan timaha waaweyni jirin kullig wada qaladka xirnaayeen niyo timaha waaweyne imanka anuu saddex sana waddan ka maqnay imanka waxaa soo noqda dadka ood wada libaax moodo dhallinyarada yarka why because dad baa jira dee moodhalada design gareeya waa nimanka hadda almutalaacibuuna bilcuquula oo dabetonana ku ciyaara mindskooda annagaa ku shayb garanayn aan la yaabay sheekhi maanta ka hadlayay internetka siday runtii u ahayd waxay idhaahdeen annagaa design garaynayna dadka halkaabaan qabanayna halkaa xeraana ku ururinayna waxaa nin ragga ah ama gabadh fiicana qofkii aan xerada ku xarin kari weyne dhammaantood xeradaasaan ku xaraynayna ku xarayn iminka timaa waaweyn suma aragtaan berina waxaad arki doontaan dhukurasho ma garto suraal dhugaha dhuubana ku dhegan baad aragtaan hadda sumaha waxaa soo socda suraal hoosta maarata ballaaran suraal ka dhacayaad aragtaan mid halkaa la geeyaad arki doontaa suraal waxaa taamika mid jeexjeexan waxaan la yaabay beri meel jaamacadan dhiganayay waxay idhahdeen waxaa la iibin doonaa dhar jeexjeexan marka waxay ka hadlayaan sida loo manipulationka maskaxda loogu sameeyo ani waxaa iga dhaadhici lahayd sideebay suurtagal ku noqon doontaa in dadku ay iibsadaan suraal jeexjeexan saa waxaaba laga dhigay suraalka ugu qaalisan saa hadda la wada xidhay dee iminka caadiba bay la noqotay sidii layla ag marmari an marka waxaan sileeyahay role model waa in loo sameey yaa role model laga dhigayo ilmaha waa in la baro siirat nabiyllaahi moxamed sala allahu alay wasalam ilmaha waa in la baro taariikh lislaami halkaa wuxuu ka helayaa role model ma taqaanaan cromor ninka cromor loodhan jiray ee ingiriiska ahaa markii uu yimid masar ee dunida islaamka uu yimid wuxuu ka ashkatooday in caruurtii markii educationka la geliyey dhallinyaradii muslimiinta inay bedeli kari waayeen uu ka ashkatooday aad iyo aad buu ka ashkatooday dabeetoonana waxaa lagu yidhi wuxuu soo kaxaystay philosophy of education ku takhasusay oo ingiriisa magaciisa ma xasuustee masar waa kii keenay oo wuxuu ihi dhib ma laha haddaad doonaysa dadkan inaad bedasho qudwada ka bedel oo sideen qudwada u bedelaa siirada nebi maxamed sala ly slam waxaad ka saartaa manaahijta dabeetoonana ciday ku dadan waa blank ciddii kale arkaan ba iska raacaya markaas laakiin nin nebi maxamed arka adi aggu kaa soo raacaya markii laga saara siirada manhajka laga saaray baa kow ahayd in dhallinyaradii la bedelo waatii dee faransiiska la geeyey ee london la keenayo sideedii ninee koobaad dee waxay ku dhawaaqeen waabad garanaysaanba ma garatay waa wax hariba oo kuwii la yimid calaa kulli xaal nebi maxamed dadka waa in looga dhigo caleyhi afdal salaatu wasalaam role model looga dhigo waxaan is weydiinayaa nabiyullaahi maxamed sala allahu aleyh wasalam haddii nebi maxamed horta waa in ilaahay la baro nebi maxamedna la baro role model nebi maxamed looga dhigo ilaahay barashadiisa tusaale ibn qayim wuxuu leeyahay fawallaahi inahu laa xayaata walaa suruura walaa ladata walaa sharafa ila bimacrifati illaahi subxaana wa tacaala biasmaa'ihi wa sifaatih ilaahay baan ku dhaartee nolol ma jirayso runtaa noloshu waa miinlas should be miinlas waa inay maclanaan ahaato waxaa dadko dhan waxay dareemayaan maaratay depression iyo cidhiidhi bay dareemayaan waa inay ahaato lada ma jirayso macaan ma jirayo sharafi ma jirayso nolol macaanna ma la arkayo ilaa ilaahay oo si dhaba loo garto subxaanahu wa tacaala biasmaa'ihi magacyadiisa lagu garto subxaana wa tacaala iyo sifaatkiisa oo ilaahay la garto oo laga haybaysto oo la jeclaysto oo muraaqabatullahi subxaana wa tacaala iyo altawakul cala allahi subxana wa tacaala iyo alxubu fillahi subxana alxubullah iyo alunsu billahi subxaana wa tacaala ilahay oo laga dhigto ilaa ay timaado oo qudwana laga dhigta nebi maxamed aleyh afdal salaatu wasalaam tusaale su-aal baan isweydiinaya maxaa nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam uu u yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay rumayn maysaan ilaa rumayn maysaan oo iimaankiinu dhab noqon maayo ilaa aad iga jeclaataan naftiinna iyo caruurtiinna iyo waalidkiinna iyo dadkao dhan muxuu yidhi nebigu sal slam isagoo ah qof ruuxu nebi maxamed sal slam ruuxii bini aadamka ugu mutawaadicsanaa ee ugu naxariista badnaa ee ugu aadaabta badnaa may jeclaadaba ahayd macnaheedu oo yani ana maxay ahayd macnaheedu naxariisu inaga inoo naxariisanayo bay ahayd jeclaadu oo waayo haddii nabiga haddaad nabiga jeclaato calayhi afdal salaatu wasalaam macnaheeda waxa weeyaan raadka nolosha kuu dhadhamaysa xalaawatul iimaan maba helayo ilaa iyo oad garanaysaan marka waxaa lagu xidhay jacaylka nebigaa lagu xidhay xalaawatul iimaan ayaa lagu xidhay lidaalika walaalayaal nebi maxamed sal lla slam ruuxa hadduu barto uu jeclaanaya jacaylka nebi maxamed caleyhi afdal salaatu wasalaam markaa ilmuhuna wuxuu ka dhiganaya tusaale ha tusaale baryihii dacwada dadku ay ku cusbaayeen waxaad arkaysaa nin isku dayo inuu muscab noqdo inuu curwo noqdo inuu abuubakar matalo inuu fulaan matalo inuu kan matalo dhallinyarada iminka meelaha socoto ee sidooda aad moodo nirga muuqulaysan aad moodo oo wada si ah dee ninba ku dayanaya qaabkan u socdo kol waxa u kala qaadaya ma aha isagu sidan mugu dhalan laakiin cid buu ku dayanaya haddii siirada la baro caleyhi afdal salaatu wasalaam ruul muudhal bay helayaan ruux diiniya galaysa ruux diiniya ayaa galaysa haddaan la barinna runtii dee dhibbaa dhibbaa ka dhacaya ninka la dhaa richard fainman waa min abriz alfiziyaaiin fii muntasif qarni alcishriin wuxuu leeyahay waxbarashadaydu wax kale iima kordhin ilaa iyo noloshoonu arko mugdi mooye ka warran ninka waxbarashada noocaa iskale haddii lagu dari laha tawxiid iftiin tooshkii haddii la siin lahaa lightki haddii la siin lahaa waa cajiib lidaalika walaalayaal waxaan u baahan nahay inaan barro nebi maxamed caleyhi afdal salaatu wasalaam ilmuhu markaa muxuu dareemayaa mas-uuliyad ingiriiskaba inuu mas-uul ka yahay isagu oo nebi maxamed sal slam naaib ka yahay ka warran ilmaha aaminsan nebi maxamed inuu naaib ka yahay dee imanka barsaabyaa la magacaabo waddankiisu maaha socaynka maaha dee ninka u a nebi maxamed barsaaba waaliga u ah ka warra adug naaibka ah nebi maxamed caleyhi afdal salaatu wasalaam oo represent garaynaya inanka yari sidaa aaminsan ka warra adug soo wax weyn maaha dino saxaabadii nebi maxamed caleyh afdal salaatu wasalaam ee wada cudamada ee axaadiista ciidda ka badan ku soo aroortay ee kownkan bedelay shan iyo labaatan jir toddobiyo toban jir lixiyo toban jir shan iyo toban jir afariyo toban jir miidhan bay ahayd soo saa ma garanaysaa yaa mucaad wallaahi inii la uxibuka waa ninkan lagu leeyahay ee laakiin takyiirka demographic changeka intaa la keenay ee isbedelka intaa la bulshada ku keenay bal ka warra adigu da'diisa intay la ekayd shan iyo toban afariyo toban lixiyo toban miidhan bay runtii waxaan islaahay ta lagu badbaadayaay horta waa taas wey ta kale waa in la baro ilmaha la isku dayo saaxiib wanaagsan in loo yeelo oo lagu waaniyo saaxiib wanaagsan inuu helo ilmuhu keligii ma noolaan karayo keligaa wanaagsanow keligaa masaajka tag keligaa ma noqonayso seerka la isku xidhanaya masaajka jooga waa inuu ka mid yahay oo guurkiisa ay ka qayb galaan oo maaratay asaymadada lasoo siiya ay la xaliyaan oo waxa uu garan waayey iskuulka ay la xaliyaan oo homoga uu ku samaysta halkan oo masaajka uu badnaado marka waa inuu ku jiro babalkaa yaree masaajkaa waa inuu ku jiro laakiin keligii ma noolaan karayo mana taagnaan karayo insaanku waa alifun aliif weyaan waa alifun aliif waxaan u malaynayaa wakhtigii baa taagan hal laba shay oo aan suuragal ahayn yeednaa wada doonin ilmaha inaan ku hayno halkan inaan ku hayno oo dadka falsafadda aan idiin sheegay nihilism filosofiga aaminsan inaan ku hayno oo aan haddana nidhaa isdabaro xaqii raadi adug annagu kuu dhigi mayno masaaj kugeyn mayno xujana kugu ogi mayno adu xaqii raadi haddaana lacanaanto isqaban mayso duruusta imanka sheekhu uu wado oo kale intee in lag baa timaadda magaalada manchester sheekh maxamed dhallinyarada may tira ma sheegayo waxaan ka hadlaya percentagekaan ka hadlaya meel walbana waa saas marka kuwaasoo dhanna jaamacaday ku maqan yihiin iskuulley ku maqan yihiin ina jeelasha bay ku jirta ma aaminsani inuu jeelgeli laha ilmahaasi jaamacaddana meel fiican buu ka gaari laha wax fiicanna uu qaban lahaa bale imaka u fiirso jaamacaadka dadka ka baxay ee shaqada ugu fiican helaa waa inta masaajka joogta ee successfulka ah ee ilahayna ku xidhan subxaanahu watacaala nolosha kalena wax ka keenaya laakiin in ilaahay aan ku xidhnayn nolosha kalena wax ka keeni maayo intuu depression ku dhaco unbu isjarjaraya marka to relieve madaxa culayska ka saaran ayuu markaa irbad qaadanaya makiimad qaadanaya dee isgogoynaya ilmuhu isgogoynaya calaa kulli xaal waxaan idin leeyahay kow guura oo ka cayaaca meesha ma guuraysaan ilmihiina diinta kula dadaala diinta kula dadaala diinta kula dadaala waxbarashada kalena kula dadaala wasalaamu calaykum waraxmatullah
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير شيخنا شيخ عبد الباسط شيخ أحمد إن شاء الله تعالى حالك إنه قلنا ما تي الحمد لله محاضراتك ما تي أفرتها مؤتمر كسند لها iminka insha allahu tacaala five minutes aynu aynu xoogaa yaro jimicsanayno five minutes oo halkana laynoogu diyaarinayo stageka laynoogu diyaarinayo insha allahu tacaala culimmado dhan inay halmar soo wada fadhiisato ayaynu insha allahu tacaala u fadhiisanaynaa su-aalihii dumarka waana soo gaareen qaar qoraala waad arkaysaan alxamdulilah ragguna xaggooda su-aala hadday hayaan waa soo qorayaan marka qaybtii ugu dambeysee nadwada ah ee culimmada aynu su-aalaha aynu insha allahu tacaala weydiinaynay saynu uga faa'iidaysano marka iminka ayaa ha waa five minutes five minutes baynu haysanaa marka five minutes insha allah tacaala baarak allah fiikum marka yaan meel